habeen wanaagsan qodobada wararka caawa aan idiin hayno waxaa ugu waaweyn tirakoob la sameeyey oo lagu soo saaray khasaaraha ka dhashay debkii dhowaan ka kacay suuqa bakaaraha ee magaalada muqdisho maxkamadda gobolka banaadir oo soo gabagabaysay dhegaysiga kiiska wariye cabdalla axmed muumin baarlamaanka soomaaliya oo maanta ansixiyey sharciga hay-adda nabadsugidda iyo sirdoonka qaranka kadib dood dheer oo muddooyinkan dambe ka taagnayd xaalada magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool oo caawa degan kadib dagaalla maanta halkaasi ka dhacay
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey sagal holselaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan ooma b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays baasta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bobdring iyo marimas sagal holselaris
habeen wanaagsan kusoo dhowaada warkii dunida oo dhan haddii aan ku bilaabo maxkamadda gobolka banaadir ayaa soo gabagabaysay dhagaysiga kiiska wariye cabdalla axmed muumin oo muddooyinkan dambe maxkamadda horteeda yaallay sida uu warkan ku eegayo waryaheenna mahad nuur axmed
saddexda saddex aydiida ee uu soo gudbiyeeday sanuhu ee uu ku sheegay inuu u shaqayn jiray warbaahin caalami ah marka koowaad kuma jirto hal warbaahin loo kala oo uu shaqeeyeeday sanuhu oo la yaqaano taasi marka koowaad mudane guddoomi waxay muujinaysaa inuuna eeday sanuhu wariyo sax ah ahayn ta labaad mudane guddoomiye dhammaan aidiyada uu soo gudbiyey waa wada expire maba ahaba kuwa shaqaynay taas micnaheedu waxaa waaye waqti xaadirkan eeday sanuhu wariye ma aha
laba kun saddexiyo labaatanka bisha labaiyo tobanaad u dhaca wuxuu soo qaatay xeerlaalyuhu xeerka urur ururada shaqaalaha ee kun sagaal boqol toddobaataiyo labadii oo aan muxuu ahay ahaynin s g s aysan shuqul ku lahayn arrintaas iyadaa waxaan mudran garsoor maxkamadda sharaftan caddaynaynaa in eedaysanuhu muwakilkeennu uusan ka soo horjeedin dowladda soomaaliyeed hay-adaheeda kala duwan ciidanka qaranka soomaaliya sharafta leh ee difaaca ummadda soomaaliyeed u taagan harya hamiin u dhimanaya goorma ayaa ay dembi noqotay in qof muwaadina oo u cabto dowladdiisa goorma ayay faldembiyeed noqotay in muwaadiniin xirfadlayaal ah oo mugdi ay ka gashay shir jaraa'id oo dowladdu qabatay inay dowladdooda ay u cabtaan oo ay dhahaan waxaan rabnaa arrintaas mugdiga naga gashay inna laga jaahil bixiyo maxkamadda gobolka banaadir ayaa maanta soo gebagabaysay eeddii loo haystay cabdalla muumin oo ah xogayaha ururka s j s fadhigii afaraad ee maantii loo fadhiistay eedda loo haysta cabdalla muumin ayaa xeer ilaalinta qaranka waxay ku soo bandhigtay eedo kala duwan ee loo haysta markii afaraad waxaan maxkamadda sharaftale ku cudsanayaa inay dhammaan ku hesho qodobada aan ku soo eedaynay islamarkaana ay ku xukunto ciqaabta ugu badan ee qodob kasta uu xambaarsan yahay dhegaysiga afraad ee kiiska loo haysta wariye cabdalla muumin xogayaha ururka s j s ee maxkamadda gobolka banaadir ayaa markii afraad maanta la dhegaystay xafiiska xeer ilaalinta ayaa halkaasi ku soo bandhigay eedeymo kala duwan ee loo haysta wariye cabdalla muumin oo ku mutaysta xabsiga iyo xayiraadda la saaray amniga mudane guddoomiye amniga qaranku wuxuu ka mid yahay nidaamka guud buu ka mid yahay go-aanada dowladda ee uu cabdalla ka hor yimidna waxay la xidhiidhiyeen amniga qaranka shirka jaraa-id ee uu wasiirku qabtayna amniga qaranka ayuu la xidhiidhiyey inuu fag ku raasna in joog waa in joog ujeeddo kale uu lahaa eedaysanuhu ma jiraan maalin dhaweyta mudane guddoomiye mar uu halkan ka hadlaya wuxuu sheegay inuu dacmiyo suxufiyiinta
waxaa la soo saaray tirakoobka hantidii ku basbeeshay dabkii dhowaan ka kacay suuqa bakaaraha ee magaalada muqdisho sida uu ku waramayo waryaheenna cabdiwaxiid bishii hore ee janaayo ee sanadkan xilli habeen ah suuqa weyn ee bakaaraha waxaa ka kacay dab basbeeliyey qaybo ka mid ah suuqa wuxuuna dabkaas baabi'iyey hanti fara badan iyo goobihii ganacsiga dabkaas kadib waxaa muqdisho looga dhawaaqay guddi kuwaas oo aysan aqoonsanayn rugta ganacsiga iyo warshadaha soomaaliya xubnaha guddigaas oo ahaa kuwa isdiray ayaa waxay sheegeen qiimeyn ay sameeyeen in ay ku ogaadeen in dadkii ku hanti beelay dabkaas ay hantidooda ku qiimeeyeen lacag dhan hal dhibic shan milyan oo dollarka maraykanka waa sida guddiga isdiray ay baaritaankooda ku sheegeen guddi uu hogaaminayo guddoomiyaha ganacsatada suuqa bakaaraha xoogsada uuna ku-xigeen u yahay guddoomiye hiraabe ayaa sameeyey guddi iyagoona soo indhe indheeyey guud ahaan goobihii kala duwanaa ee dabku baabi'iyey iyo weliba hantidii ku basbeeshay ayaa ukuurgelidooda kadib waxa ay natiijada baaritaankooda ku ogaadeen inay halkaas ku basbeeshay hanti gaaraysa saddex boqol iyo kow kun toddoba boqol iyo konton iyadoona ay guddigu sheegeen in sagaashan iyo sagaal qof ay ahaayeen milkiilayaashii goobahaas gubtay islamarkaana ay hantidooda ku qiimeeyeen sagaashan iyo sagaal kun oo dollarka maraykanka halka dadka kiraystayaasha ahna ay goobahaas ugu hantibeeleen laba boqol iyo laba kun iyo toddoba boqol iyo konton guddiga baaritaanka sameeyey oo kulan ku yeeshay gudaha suuqa bakaaraha ayaa soo saaray natiijada saxda ah sida uu warbaahinta u sheegay guddoomiyaha guddiga baarayaasha hantidii ku gubatay suuqa bakaaraha ahna guddoomiyaha suuqa bakaaraha xasan cabdi axmed xoogsade dadkaas waxaan u istaagnay inaan qiimayn ku samayno oo aan xisaabinno hantida qiyaaskeeda meesha ku gubatay evaluation aan ka samaynay xisaab iyo calculation aan ka samaynay dadkeediiyaan ururnay intii tabarteenna iyo awooddeennu ay tahay dadka labaan u kala qaadnay labada qaybood waxay kala yihiin dadkii mulkiilayaasha ahaa oo dukaamadii iyo hantidii gubatay milkiyadooda laheyd sagaashan iyo sagaal qofood weeyaan sagaashankaas iyo sagaalkaas qofood lacagta evaluationka xisaabtaahoon aan samaynay sagaashan iyo sagaal kun oo dollar ay noqoto lacagta ka gubatay dadka milkiilayaasha ah oo iska lahaay dhismayaasha meeshii la deganaayay milkiilayaasha ahaa sagaashan iyo sagaal qofood ay noqdeen sagaashan iyo sagaal kun oo dollar ayaa ayaa ka gubatay dadka kiraystayaasha ah ee meesha deganaa oo ku ganacsan jiray oo dukaamadooda iyo hantidooda bas beeshay saddex boqol iyo konton qof ayaan diiwaan gelinay oo aan gacanta ku haynaa dadkaas hantida ka gubatay laba boqol iyo laba kun iyo toddoba boqol iyo konton laba boqol iyo laba kun toddoba boqol iyo konton ayay noqotay lacagtaas meesha ku khasaartay isku geynteedu saddex boqol iyo kow kun toddoba boqol iyo konton dollar wey dhulka gubtay dhinacna sagaashan mitir uu u yahay dhinacna siddeetan mitir uu u yahay mitir iskuweerkiisuna toddoba kun iyo laba boqol oo mitir iskuweer wey waxaan marka codsanaynaa oo aan ka codsanaynaa rugta ganacsiga soomaaliyeed in ay u gurmato dadkan si mugle oo gacanle ay ugu istaagto sidii ay ugu istaagi jirtay masaa'ibta iyo masiibooyinka dhaca sidii ay horay ugu istaagi jirtay waa inay u istaagtaa waxaan ka codsanaynaa inay dadkaas masaakiinta ah oo danyarta ah oo ayagoo wixii yaraayoo haysteen ay ka gubteen haddana lagu qasbay inaysan jiingad meeshay ka dhisi karin oo
aada buu u mahadsan yahay waryaheena cabdiwaxiid baarlamaanka federaalka ayaa maanta ansixiyey sharciga hay-adda nabadsugidda iyo sirdoonka oo muddooyinkii ugu dambeeyey baarlamaanku dood kulul uu ka lahaa mudanayaasha baarlamaanka qaar ka mid ah oo ka hor hadlayay golaha shacabka waxa ay soo dhoweeyeen tallaabada baarlamaanku uu qaaday sharciga markuu golaha wasiirada kasoo gudbaaya in la yidhi maarayaha maara ku-xigeenka boodhka iska dhex dooranaa boodhkana majority waxa iskale waxaan dowladda ahayn qodobka lixdan iyo koowaad ee dastuurkan waxaa ku qoran inaan xilka golaha shacabka xubin walba u gudinayso si danta qaranka ay ku jirto danta qaranka waxay ku jirtaa inay dowladdu sharciga ayada ay maamusho sidoo kale qodobka soddon iyo afaraad waxaa ku qoran inay hay-addu dakhliyo meelo kala duwan ka soo gelayaan oo ka baxsan qoondada miisaaniyadda loogu talagalay qoondada miisaaniyadda loogu talagalay meel aan ahayn hay-ad kale hay-adaha dowladda kama soo geli karto b f m lowgeenna ayaa qoraaya toos waxay uga qaadanaysaa single treasure account meel kale kama soo geli karto dakhli kalena ma aruursan karto waxaa ku qoran dakhliga ganaaxyaday ay qaadanaysaa waxaa ku qoran khidmadda ruqsadday qaadanaysaa gunooyinka khilaaf bixintay helaysaa waxaasoo dhan waa inay akoonka single treasure account wasaaradda maaliyadda ku dhacaa ayagu qoondadooda bis ka qaataan waaye qodobka ugu dambeeya sharcigan oo haddii uu dhaqan galo een wuxuu baabi'inayaa shuruucdii kale ku qoran macnaheedu waxaa waaye b f m lowgeena iyo procurement actigeena b f m lowgeena oo 2029 iyo 2020 wax kabeddelka lagu sameeyey iyo procurement actiga dhammaan wuu baabi'inayaa ay ka dhigan tahay macna sidaas daraaddeed in aad looga digtoonaado ayaan rajaynayaa qodobka iigu dambeeya waxaa weeyaan een si guudba hay-adahan madax bannaan marka la samaynayo een culays ha ka yimaada tusaale 2021 miisaaniyadda hay-adaha siddeed iyo toban hay-adood oo madax bannaan oo dowladdu lahayd sagaal iyo labaatan milyan oo lacag ah ayaa loo qoondeeyey gii miisaaniyaddii loo qoondeeyey soddon iyo afar boqolkiibaa ku darsama macne hay-adaha madaxa bannaan oo siddeed iyo tobanka koo iyo toban boqolkiiba miisaaniyad dowladda ka yihin welina lix iyo toban hay-adoodoo cusub ayaa lasoo lasoo introduce garaynaya oo la samaynaya ayadoo la awooday hay-adaha qaar in la isku daro ayadoo laga fiirinayo qiimaha lacagta ku baxaya shaqaalaha iyo dalkeenna oo dal dhaqaalihiisu yaryahay ah sidaas daraaddeed waxay kala ka imaanaya khilaafyo wasaaraddii iyo hay-addii waa isqabsanayaan waxaa jira hay-ado dhowr ah hay-adda taga dhowrkaa kalaa ka mida hay-adda isgaarsiinta qaranka maareeyayaal badan ku baxeen kadib markay isqabsadeen hay-adihii iyo iyo maaragtay wasiirkii sidaas daraaddeed culays ayay miisaaniyadda ku keenayaan hal tusaalaha ugu dambeeya waxaa weeyaan waxaan akhrinayay dalka ruwanda hay-adda biyaha iyo hay-adda korontada iyo midda isgaarsiinta qaranka iyo midda transportationka hal hay-ada isku yihin hal maareeyay leeyihin hal booray leeyihin annagana afar hay-adoodaan rabnaa inaan ka dhigin macne ma qaadi karnaa miisaaniyaddeeda hadda middaan ugu dambeeda wasaaradda biyaha sharciga hay-addan ay dhisayso waxaa ka horreeyey oo la dhisay hay-adda khayraadka biyaha oo la abruuf garay ilaa hadda lama dhis haddana sharcigaana la ansixin marka tanna miisaaniyad uguma jirto sidaas daraaddeed in qaab istaraatiiji kali ah loo fakero hay-adihii israacaya la israaciyo hal nidaam loo sameeyo wasaaraddu waa biyaha iyo korontada sidaas daraaddeed maadaama hal wasaarad tahay labadooda inta laisku daro hal hay-ad in laga dhigo kaleeto imaaraadkaan arkayay hal hay-adaa maamusha biyaha iyo korontada marka qaab istaraatiiji kali ahna xukuumadda waxaan ugu baaqaynaa iyo ra-iisul wasaaraha inay u fakaraan sidaas hay-adaha isku haleeshiiyaan
guud ahaan caawa intaas ayaan ku gabagabeynaynaa wararkeenii fiidnimo ee nabadgelyo
wararkaad la haysaa hobsiima uhelidooda iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga redio dalsan ee hankaagii sow haatan madhelin war la helyaabaa talal hel